bulshada xaafada bender qaasim ee magaalada boosaasayo ololo nadaafadeed weybayo ku suubiyeen laamo shalduban ee xaafada sayti ololagaasina weyba hogaamiyayey maamulka xaafada ololaga weyba kaalin weyn ku qaadayay hooyooyinka xaafada bender qaasim ee magaalada boosaaso weyna ujeedka usiiyaa sidii korlanka qaadan lahaaya bilicda xaafada iyo haku muuqashada ololo nadaafadeed oo maamulka degmaduusa ka dhawaaqay cabdimahad maxamed ismaaciil gudoomiyaha xaafada bender qaasim ee magaalada boosaaso yo sheegay in kaalinwiiyo ku qaadayaan reedhangnagowka bilicda xaafadda weynuusan mahadnagay dadka xaafadda magacaygu waa cabdimaad maxamed ismaaciil waxaan ahay guddoomiyaha xaafadda badar qaasim waxaan ka shaqaynayaa nadaafadda guud ee xaafadda badar qaasim waxaan ku jiraa laanta wadajir xaafadihii ilaahay mahadiis waxaa noo saakii subaxda jimcada ee tahay waxaan aad u kurgalaynaa nadaafadda laanta wadajir aagoo dhan iyo guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan waxaan ka codsanaynaa laantooda jir inay naga ilaaliyaan qashinkae dhigayaan xaafadaha halkan waa bagcad qashin badan baana yaal waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka ilaalin doonaan meelahay dhigayaan qashinka kana fiirsan doonaan ma jecelin inaan anagu xaafadaha dhibaatayno ama aan ku qasabno inaan inaan mataqaanaayo qof qashin dhigaayo iyo waxay noocaas ciqaab iyo inaan la galno ma jecelin dadkoo dadkeeni waxaan jecelnahay nadaafadooda nadaafaduna waa shay muhiim ah waana caafimaadka darkiis nadaafatu nafsu liimaan baa layidhi nadaafadu nadaafadu waa iimaanka barkiisa marka waxaan jecelnahay insha allah bindila alkariim inay naga ilaaliyaan meelahay qashinka dhigayaan ay ka shaqeeyaan nadaafadda korokacda bilicda xaafadda laanta wadajir waxay caan ku tahay quruxda iyo iyo bilicda maamulka degmada boosaaso ee horeenka dhawaaqay ololo nadaafadeed oo wadajira oo lagu suubiyo dhammaan xaafado magaalada boosaaso si reed lahankanaga bilicda degmada boosaaso